kusoo dhowaada warka subaxa ee idaacadda redio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey khasaarahii ka dhashay dagaalka laascaanood ee halkaasi shalay ka dhacay yaa ku guulaystay kursigii hoob siddeetan iyo lix ee horey uu ugu tartamay fahad yaasiin akhbaaraadka dhinaca dibadda ee warka aan idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo iska fogaysay in ay ku lug leedahay dagaalka ka soconaya magaalada laascaanood qodobadaas iyo qodobo kale oo aada u xiisa badan ayaad ku dhagaysan doontaan warka subax ee idaacadda redio kismaayo
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo laabasho wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilownay wararka ka imaanaya xarunta gobolka sool ee magaalada laascaanood ayaa sheegaya in dagaal culus uu haatan uu ka soconayo magaalada laascaanood dagaalka ayaa waxaa u dhexeeya ciidamada somalilan iyo ciidanka deegaanka waxaana goobjoogayaal ay ku waramayaan oo ay sheegayaan in dagaalka uu ka socdo galbeedka magaalada laascaanood wararka ayaa sheegaya in dagaalka oo haatan uu ka soconayo meel ka baxsan gudaha magaalada balse galbeedka kaga beegan kadib markii ciidamada somalilan ay weerar kusoo qaadeen dhanka galbeed ee magaalada waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada somalilan ayaa la sheegayaa in xaafadaha laascaanood ay ka geysanayaan duqeymo xoogan dagaalka iyo duqeynta ka socota laascaanood ayaa gashay toddobaadkii saddexaad taas oo sababtay dhimasho dhaawac barakac iyo burbur hase ahaatee dagaalka ka socda magaalada laascaanood ayaa wararku waxa ay sheegayaan in tan iyo markii uu bilowday ilaa haatan waxaa ku geeriyootay dad kor u dhaafaya kun ruux oo ah dhinacyada ku dagaalamaya iyo weliba dad rayida oo dhaawacmay waxaana la sheegayaa inuu intaasi uu ka badan yahay sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta ka tirsan dadka deegaanka guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka madaxa bannaan ayaa waxay qabteen doorashada kursigii ka bannaanaa golaha shacabka kaas oo tirsigiisu yahay hoob siddeetan iyo lix doorashada kursigan oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxaa u tartamay laba musharax oo lagu kala magacaabo cabdirasaaq bukhaari iyo doctor maxamed sheekh axmed maxamed sagaashan iyo sideed ergo ayaa xaadirtay codeynta kursigan doorashada markii ay bilaabatay waxaa tanaasulay cabdirasaaq bukhaari axmed sidaana waxaa cod gacantaaga loogu codeeyey maxamed sheekh axmed maxamed oo oo haa loogu codeeyey dhammaan ergadii ka qayb gashay doorashada kursigaasi guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in doctor maxamed sheekh axmed uu helay siddeetan sagaashan iyo sideed cod kadib tirada ergada ee kooramka fadhiday kuna noqday guulaystaha kursiga tirsigiisu yahay siddeetan iyo lix waxaana xusid mudan in kursigan uu horay ugu tartamay taliyihii hore ee hay-adda nisa fahad yaasiin xaaji daahir wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa lagu magacaabay wasiirka cadaaladda arrimaha garsoorka iyo wasiiru dowlaha wasaaradda tacliinta ee dowlad goboleedka galmudug wareegtadan oo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka loogu magacaabay cabdulaahi axmed maxamed wakiil sidoo kale madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare u magacaabay cabdiweli cali maxamuud sida lagu yiri wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waa madaxweynaha dowlad goboleedka galmuduge ayaa ugu dambeyntii faray dhammaan hay-adaha kala duwan in ay la shaqeeyaan wasiirada lasoo magacaabay oo waajibaadkooda ay gutaan ayaa lagu yidhi wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dhegeystayaal waxaa inoo soo socda akhbaaraadkii dhinaca dibadda oo ay ka mid tahay dalka jabuuti oo iska fogeeyey in kuluglahaanshaha dagaalka laascaanood hase ahaatee xubintii ciyaaraha iyo saaxiibkay daawud cismaan al khasaala
aad iyo aad ayay mahadsantahay taranta subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax waxaan kusoo qaadanaa kulamadii xala la ciyaaray ilaa iyo shalay aston villa iyo weliba everton laba iyo ever everton aston villa ayaa ku adkaatay everton waa la garaacay leeds united iyo weliba southampton hal iyo ever southampton ayaa ku awood sheegatay leicester city arsenal ayaa garaacday west ham united afar gool iyo ever nottingham forest ayay ku garaacday liverpool iyo weliba crystal palace ever iyo ever ayay ku heshiiyeen manchester city balmud ayay afar iyo hal ku garaacday een, kulamada kale een, derby madrid ayaa la ciyaaray waxaa wada ciyaaray atletica madrid iyo real madrid hal iyo hal ayuu kusoo dhammaaday iyadoo weliba atletica ay golka la hormartay kaarka rosana andre corio uu qaatay ayaa im- qaybtii dambe real ayay soo bareejisay golkaasi valencia iyo weliba real sociedad hal iyo ever- valencia ayaa ku adkaatay napoli hogaanka ayay sii dheeraystay laba iyo ever ayay ku garaacday embry leja iyo sasula hal iyo ever sasula ayaa ku adkaatay kulamada maanta la ciyaaraya haddii aynu eegno waxaa la ciyaarayaa tottenham iyo weliba chelsea ayaa sarki doonaa n carabao cup kale waxaa ciyaaraya manchester united weliba ee, newcastle kulankaasi oo ah finaalka n dhanka iyo weliba haddii aynu eegno spain atletic bilbao iyo weliba girona ayaa wada ciyaari doona salta figa iyo weliba real florida way balansan yihiin almeri iyo weliba barcelona way wada ciyaari doonaan sevilla asuno way kulmi doonaan zerega trianiga bologna inter ayaa sarki doona atlanta iyo lemoso way kulmi doonaan udinesi spezia way wada ciyaari doonaan atlanta iyo ac milan way kulmi doonaan dhanka jarmalka friburg iyo weliba bayer leverkusen ayaa wada ciyaari doonaan bayer munich iyo weliba union berlin way sarki doonaan dhanka iyo weliba faransa laurenti oxe way wada ciyaari doonaan paris germany iyo weliba marcel way kulmi doonaan kulamadaas ayaa la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka subax saaka oo eegantaan dibida kugu celiya taranta iyo qabarka naga harisa
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena daawud cismaan al khasaale oo inoo soo koobayay xubintii ciyaaraha iminkana akhbaaraadka dhinaca dibadda dhowaanahan waxaa soo baxayay eedeymo loo jeedinayay dowladda jabuuti kuwaasi oo ahaa inay ku lug leedahay dagaalka ka soconaya magaalada laascaanood wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa horey arrintaasi u beeniyey qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wasiirka maaliyadda jabuuti eliyaas muuse dawaale ahna afhayeenka xisbiga r b b ee hogaamiya jabuuti oo la hadlay warbaahinta ayaa ka dalbaday dadka jabuuti ee ku eedeynaya kuluglahaanshaha dagaalkaasi inay cadeymo cadcad ay keenaan waxa uu tilmaamay in ciidanka keliya ee jabuuti ee hubkooda haysta ee ku sugan soomaaliya inuu yahay ciidanka hiil walaal ee ka tirsan howlgalka admis warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo dhegeystayaal waa naga intaa intaa aan ku kulmayno afarta barqanimo warkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
dalsankii